howlgal ay sameeyeen ciidamada booliiska ee degmada dhobley ayaa waxa ay kusoo qabteen rag ku eedeysan inay dileen duurjoog islamarkaana ay ka ganacsadeen taasi oo horey amaro mamnuuc ah ugu soo saaray maamulka degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose taliyaha amniga guud ee dhobley gaashaanle sare maxamed haybe maxamuud ayaa sheegay in raggan lagu soo qabtay howlgal qorshe islamarkaana la horgeyn doono cadaaladda waxaan rabnaa inaan ka hadalno xasuuq lagu sameeyey ugaadhi waddanka oo ahayn biloodi oo loo qastay in la cuno laakiin ah mid ganacsi ah waa ganacsi baan dhihi karnaa maxaa yeelay xoolo idil oo socday oo xagal ahaa in xabad rasaas la huwiyo oo dhulka lagu daadiyo wax la garan kara maaha waa xasuuq aan maxaan ku rahdaa xilkasnimo aan ahayn waa dad xun oon ka fekeraynin dalka iyo dadka iyo maxaan ku rahday xayawaanka ku dhex nool midnaba ugaadhan waa la joojiyey mar hore iyada iyo dhirtaba in la guro oo maxaan ku rahda dhirta qoyan dhuxo laga samaysto ugaadha in la laayo noocay dooni ma ahaato waa la joojiyey aname laba sano ka hor ayay ahayd baana filayaa saas maahayn laba sano ka hor ayaa la joojiyey ugaadha iyo maxaan ku dhaha dhirta dhammaantood si maaragtay wadajir ah ayaa loo joojiyey waxaa loo sameeyey dad ka shaqeeya oo degmadu ay lahayd oo loo adeegsaday inay maaragtay la socdaan oo ka shaqeeyaan dadkii waxaad moodaa iyaga laftooda xoogaa inay yar caajiseen oo ayaanta taataa ugaadha leynteedii ay soo noqotay shalay galab waxaa la laayay ugaadha aad arkaysaan ee meesha daadsan waa saddex neef oo waaweyn oo geri ah oo xoolaha midkooda ugu qiimo badnaa ay ka mid yihiin ugaadhaasoo hadda waddanka aad mooddaa inay kusoo noqnoqonayso yaa laga hortegahayaa oo haddana laga caydhinayaa si xuna qaab darro ahna loo leynayaa marka arrintaasi waa arrin xun oo aan loo dulqaadan karin waa ummadda maxaan ku raha waddankeedii iyo maxaan ku raha xoolaheedii oo si xun maaragtay loo isticmaalaya oo loo leynayo arrintaas waxaan ka soo jeedinaynaa digniin culus ciidamada boolisku way shaqeeyeen aad bay maaragtay arrintaas uga soo horjeedaan u dadaaleen waxaa lagu soo helay xoolahaas si maaragtay dayday ah lagu soo helay magaalada ayaa la rabay in lasoo geliyo waanu ogaanay kabacdina waan ka hor tagnay oo maxaan ku raha howlgal baan ka samaynay waan ku guureysanay saddexdaa neef iyo labadii qof oo markaa gacanta ku hayso wadatay iyo mid baxsaday oo iyaga saddex ku ahaa saddexdaasay ahaayeen mid marka uu naga baxsaday labadii kaleeto iyo waxay wateen baan markaa soo qaban maamulka degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa horey ugu digay dilka iyo dabargoynta lagu hayo duurjoogta